jimcaha wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax waanu saaka idiin heyno maraykanka oo sheegay in howlgal ku dileen hogaamiyihii daacish ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo kulan casho sharaf ku casuumay madaxtooyada soomaaliya culummadii ka qayb gashay shirweynaha culummada soomaaliyeed ee lagu soo gebagabeeyey muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo kulan looga hadlayo dhammaystirka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ka wado magaalada baydhabo dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhoweysay dilka hogaamiyihii daacishta soomaaliya oo lagu dilay duqeymo ka dhacay dhulka buuraleyda ee gobolka bari war ku saabsan dabagalka iyo daraasiinta cudurrada xoolaha oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha oo lagu soo gebagabeeyey muqdisho waraadka dibadda warka iyaga subax saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn ciidamada israa'iil oo dilay toban falastiiniyiin ah oo ay ku jirto habeenay da-ah iyo maraykanka oo burburiyey shabkad dhinaca internetka oo boqol milyan oo dollar oo madax furashaha urursatay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysataa saaka waa jimco taariikhdana waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha koowaad janawari sanadka labaatan saddex iyo labaatan waxaa idiin waramaya anigoo cabdulqaadir cismaan indhow u diyaargaroowa faahfaahinta qodobadii aad maqasheen aan ku bilaabo dowladda maraykanka ayaa sheegtay in howlgal lagu dilay hogaamiyihii daacishta ee soomaaliya bilaal al sunni iyo toban xubnood oo kale iyadoo dhinaca kalena dowladda federaalk soomaaliya ay soo dhoweysay dilka hogaamiyihii ee kooxda daacish ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen hogaamiye sare iyo weliba xubno ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha calmiskaan la yidhaahdo ee ku yaala maamul goboleedka puntland ee soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al sunni oo ahaa hogaamiyaha daacish ee soomaaliya bishii januari shan iyo labaatankeedii ayaa amarkii yimaaday madaxweyne waxa uu milatarigu maraykanku oo howlgal gaar ah uu ka fuliyey soomaaliya halkaasi oo lagu dilay xubno ka tirsanaa kooxda daacish oo ku jiro bilaal al sunni oo ahaa hogaamiyaha daacish ee soomaaliya ahaana fududeeye muhiim ah oo ka tirsanaa shabkadda caalamiga ee daacish ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed uu soo saaray wasiirka difaaca maraykanka sarkaal sare oo ka tirsan maraykanka ayaa sheegay in al sunni uu markaas ay la dhinteen ilaa iyo toban xubnood oo kale inkastoo maraykanku uu doonayay inay qabtaan hogaamiyaha daacish balse maleeshiyada la joogtay ayaa sameeyey falcelin ayaa bayaanka lagu yidhi sidoo kale dowladda maraykanku waxa ay sheegtay inuu aanay jirin wax khasaaraha uu soo gaadhay ciidamadii maraykanka ahaa ee howlgalkaasi qabtay war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in al-sunni uu mas-uul ka ahaa kobcinta iyo joogteynta sii kordhaya ururka daacish ee qaaradda afrika iyo weliba maalgelinta howlgallada kooxda ee adduunka oo dhan oo ay ku jirto afghanistan ayaa bayaanka sidoo kale la raaciyey wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay inaanay jirin dad rayad ah oo wax ku noqday howlgalkan waxaana looga mahad celiyey laamaha ammaanka ee maraykanka kuwa sirdoonka iyo saaxiibadooda kale ee taageeray ama ka taageeray howlgalkan guulaystay dowladda maraykanka waxa ay sheegtay in howlgalkan la socodsiisay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale la taliyaha dhinaca amniga qaranka xuseen sheekh cali oo ku sugan wadanka maraykanka oo ka hadlay howlgalkan ayaa si weyn u soo dhoweeyey ee weerarkan lagu dilay hogaamiyihii kooxda daacish ee soomaaliya xuseen sheekh cali oo la hadlay warbaahinta ama laanta afka soomaaliga ee v o eda waxa uu sheegay la taliyaha amniga qaranka in muhiim uu ahaa howlgalkan lagu dilay sargaalkaasi sare ee ka tirsanaa kooxda daacish iyo xubnaha kale ee la joogay
dabcan waa wax hadda detail badan lagama hayo laakiin ka dowladda soomaaliyeed waan arrin aan aada usoo dhaweynayno in kooxaha dhexsada ah gaar ahaan hogaankooda madaxa laga guro intii dhalinyarta ay iyagu ay dadka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanaya marka arrin ay dowladda soomaaliya soo dhaweynaysa waaye dabcan daacish saameyn ahaan soomaaliya hadda kuma awood badna laakiin waa koox mar walba khatarteedu ay soo weynaan kartay isagu qof dee dabcan madaxdooda iyo influensharka uu kamid ahaa laakiin hadda tabar weyn oon ku ogeyn oo daacish oo hadda ay soomaaliya
ururka daacish ayaa ka mid ah ururada ka waa ururada argagixiso ee soomaaliya ku sugan dhinaca kaleetana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ama qasriga madaxtooyada ku qaabilay culamaa udiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirweynaha culummada soomaaliyeed ee lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan cashe sharaf ah u sameeyey culamaa udiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirweynaha culummada soomaaliyeed ee gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho iyadoo madaxweynuhuna fariin dardaaran u jeediyey culummadii ka qaybgalay shirka madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu ka codsaday culummadu inay qeyb lixaad leh ay ka qaataan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo weliba isku keenidda ummadaha ama ummadda soomaaliyeed ee fikradaha ku kala irdhowday madaxweynaha ayaa khudbadda uu u jeedinaya culamaa udiinka soomaaliyeed waxa uu kaga mahadceliyey bayaankii ay sida adag uga cambaareeyeen fikirka xagjirka ah iyo weliba fadwadii ay kasoo saareen dagaalka dowladda ay kula jirto kooxda al-shabaab dowladda aan madaxda ka nahay aniga wasaaraha iyo kolayaasha mawasiirada dhammaan dowlad yab yab ah oo hadda tallaabo barad a waay waa tabaryarna laakiin tabaryaraantu waxa materialkaha maadiga aad haysata ma ahane tabaryaraantu waa qalbiga haddaadan qalbiga ka tabar yarayn qofkaa xoog badan adduunya ma jirto haddaadan caqiidada iyo caqliga aadan ka tabar yarayn qof kaa xoogan adduunka ma jirto laakiin markaa qalbiga daciif ka noqdo oo xaqa caqiidada iyo fikirka iyo dareenka iyo maxaan ku rahday aad daciif ka noqoto markaasaad si kastood qalab waaweyn iyo maal badan iyo daaradaa dheer iyo xoolo badan oo bankiya aad u leedahay daciifaa tahay shirkan culimada isugu timiday in badan oo culimada kamid ah ilahan weli maayan dhicin in intaanu culima isku timaado sidaana ay u hagaagsanaato ilaahay idankiis shirkii ugu horreeya hadduu ahaa kii ugu dambeeya ma noqonayo culimadeenu shirar xilliyeysan ayay yeelan doonaan mujtamacana culimada dhismaana sidoo kale odayaasha dhaqankaan rabnaa gabdhahaan rabnaa dhallinyaradaan rabnaa ee dadka kale oo maxaanku ra yaan rabnaa kulli mujtamaca intii isleh oo isku maxaanku rahdaye dareen abad inay inta kulanto waxa doorka dalka uga aadan waxaan idka codsana anuu og inaad og tihiin haddana idin xusuusinaya inaan dadkaaynu waa kala qaybsan yahay waa kala tagsan yahay inaan isku soo celino inaan u istaago wadaad kasto kutubku markaad furto ood ardadaada aad wax u akrin karto
sidoo kale culamaa udiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay munaasabadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku casuumay qasriga madaxtooyada ayaa sheegay inay aysan yihiin baaqa madaxweynaha
waxaan ugu bishaaraynaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradiisa iyo xukuumadda oo dhammaan cudamadii taladii aada u soo jeedisay inay isfahmaan ah inay waxay isku raacsan yihiinna ay dalka ay wax ugu qabtaan waxay isku khilaafsan yihiin oo wax yar ahna gadaal inay dhigtaan waa aqbaleen ilaahay ku maadaynaa in ilaahay taariikhdana na makaniyey madaxweyne saddex boqoloo culummo ah oo ajillaa oo meel walba laga soo soocay in laysu keeno ku fikiraaya waa maxabad islaamnimo iyo diin jacayl ah ilaahay qofkau siiyana waa qof nasiib badan marka ilaahay idankiisa waxaan u rajaynaynaa waa ayidsannahay waana garba taagannahay
shirweynaha culummada soomaaliyeed ayaa intuu magaalada muqdisho uu ka socday waxay culummadu gelinkii dambe ee shalay ka soo saareen warmurtiyeed iyagoo si weyn ugu dhaliilay fikirka xagjirka ah dhinaca kaleetana tababar ku saabsan dabagalka iyo daraasiinta cudurada xoolaha oo loo qabtay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa ka waramaya tababarkan oo socday muddo toban maalmood ah ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey xarunta dhexe ee jaamacadda banaadir tababarkan waa iska kaashanayeen hay-adda sef jildareen ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya ayana fududeynaysay jaamacadda banaadir ayaa waxa uu tababarkan socday ku dhowaad shan iyo toban maalmood tababarkan oo ay iska kaashanayeen hay-adda sef jildaran ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee soomaaliya ayna fududeynaysay jaamacadda banaadir ayaa waxa ay u qabteen ku dhowaad shan iyo toban qof oo ka kala socday wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ee xanaanada xoolaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee federaalk soomaaliya waxaana dhallinyarada kala duwan la barayey waxyaabaha kala duwan ee lagu barto cudurrada xoolaha iyo sidii daraaseen loogu sameyn lahaa cudurrada inta uu socday tababarkan ayaa waxaa goobta tababarka waxaa ku sugnaa kormeero kala duwan oo ka kala socday hay-adda safety dareen iyo wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya maanta oo tababarkan lasoo gabagabeeyey ayaa waxaa tababarka gunaanadkiisa kasoo qaybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya wakiilo ka socday sef sajil dareen gudoomiyaha jaamacadda banaadir ahna gudoomiyaha midooda jaamacadaha soomaaliyeed ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay dhaktar maxamed maxamuud bidey gudoomiyaha jaamacadda banaadir ahna gudoomiyaha midooda jaamacadaha dalka jaamacadda banaadir waa hay-ad waxbarasho waa hay-ad runtii aada ugu taagan dhinacaasi aqoonta u kobcin lahayd waxay leedahay kuliyad ka mida kuliyadaha jaamacadda oo ah kuliyadda xanaanada xoolaha oo runtii aada uga soo shaqaysa aqoon-yahan badan ay ka soo baxeen aqoon-yahan badan mataqaanaa ay hadda dhigtaan qaar badanna dalka ay ka shaqeeyeen qaar mas-uuliyiin noqday iyo qaar heerar kala duwan joogo iyo qaar badan oo takhususaad soo sameeyey runtii waxaan rajaynaynaa inay noqoto meel mansab waxbarasho loo soo aado loogu yimaado waxaan u diyaarinay holkaa quruxda badan leh keliya oo aan aada ugu dardaarma waxay tahay aqoon-yahanka maanta ka faa'iidsa fursaddaani aqoonta inaysan noqon wax idin mid idinku kooban laakiin ay noqoto mid aad baahisaan oo aad gaarsiisaan haddii aan lahayd dowladda federaalka iyo dowladaha aad ka timaadeen stateska aad ka timaadeen iyo dad kaloo aqoonyahanka u baahanbo intaba in la gaarsiiyo inaad noqotaan t o t oo inaad noqon mataqaanaa dad aqoonta helay ayaga keliya la fariista laakiin asxaabadiinni maanta aan u helin fursadda inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan isagahay inaad gaarsiisaan idinka xagga tababara ah ku furtaan cilmiga la baahiyo la gaarsiiyo dhallinyarada kala duwan ee tababarkan ka faa'iidaystay oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxaa ay sheegeen inay u mahad celinayaan wasaaradda xanada xoolaha yusef oo fursad u siiyey inay ka qaybgalaan tababarkan iyadoona codsan in loo kordhiyo tababarada noocan oo kalaha runtii maaragtay aadan ugu faa'iidaysanay dadka ka faa'iidaystaan ka mid ahaa waxaan rajaynaa insha allah barnaamijyadan oo kale in maaragtay shaqaalaha wasaaradda iyo dadka dhammaan maaragtay loo qabto si loo kor loo qaado wax soo saarka iyo maaragtay caafimaadka loo ilaaliyo tayada iyo caafimaadka xoolaha runtii wuxuu ahaa toba maalin maaragtay qiimaheeda wadata maaragtay sidoo kale traininkan maaragtay jaamacadda aaday ugu dadaashay deegaanka lagu qabtay oo hoolka u jeediin insha allah waxaan bogaadinayaa tababarkan inuunan ahayn kii ugu horeeyey ee tababar baro insha allah waxa weeyaan aad aa fulin doontaan hadduu laahaymo tan kale waxaan waxaan iniin bogaadinayaa in aan si contribution ah aad uga qayb qaadataan aqoontiina madal aqooneed baa tihiin in aad waxaa weeyaan iyaduna aad taa ku dirsataan dhammaanteen waxaa inoo ballana si aanu hal caafimaad u helno in aynu barnaamijka ka wada shaqayno dhaktar cabdirasaaq oo wakiil ka ahaa hay-adda sefdi dareen ayaa ninkiisa madasha ka hadlay
wuxuu qayb ka ahaa silsilad tababaraa oo jaamacado kale ku qabanay oo jaamacadda banaadirna ay ka mid tahay waan usii socon doonaa insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa haddii la yidhaahdo tababarkan dabagalka iyo sano korjoogteynta cudurrada faafa in aada loo weelayn doono haddii la yidhaahdo oo isteydyada iyo iyo dadka ka socda federaalkuba ay aada iyo aad insha allah u weelayn doonaan gunaanidkii waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane maxamed cumar
insha allah waxaan rajaynayaa in laydinka faa'iidi doono dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka way ka faa'iidi doonto insha allahu ma rabo inaan ku dheeraado waxaan rabaa inaan u mahad celiyo macallimiintii tobanka maalin casharada bixinaysay runtii derbiyada ayay ka muuqataa shaqada aa qabateen iyo juhdiga aad samayseen marka waa mahadsantihiin
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan maalin dhinaca kaleetana gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa kulamo loogaga hadlayo dhamaystirka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ka wado magaalada beedhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulan la qaatay qaar ka mid a midowda musharaxiinta iyo golaha madasha samata bixinta koonfur galbeed waxaana kulanka looga hadlay dhammaystirka hirgelinta shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyadoo wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo horaan soo gabagaboobay ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan magaalada baydhabo laga sii ambaqaado wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed halkaad warkaasi subax aad kala socotaanna waa raadiyaha dalsan ee muqdisho ugu dambeyntiina ciidamada israa'iil ayaa dilay toban falastiiniyiin ah oo ay ku jirto haweeney da ah ciidamada israa'iil ayaa dilay toban falastiiniyiin ah oo ay ka mid aheed waxaana ay ka mid aheyd maalin ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa dhacdooyinka oo ay ciidamada ee yahuuddu ka geysanayaan daanta galbeed ee la heyso tan iyo markii isyo xoogeysatay duqeymaha israa'iil ee bilowga sanadkii hore sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka falastiin sagaal ka mid a falastiiniyiinta ayaa la dilay waxaana ay ku sugnaayeen xerada qaxootiga ee jinin la yidhaahdo kadib markii ciidamada israa'iil ay weerareen aaggaasi nin kale oo falastiini ah oo labiyo labaatan jir ah ayay ciidamada israa'iil ku toogteen magaalada alram la yidhaahdo ee waqooyiga magaalada qudus dhacda weerarkii jinay oo ayay falastiiniyiintu waxay ku tilmaameen xusuuq markaasi ugu yaraan labaatan qof oo kale ayaa la dhaawacay risaas noolnool oo ay ciidamada yuhuudda u geysteen shacabka falastiiniyiinta afar ka mid ah xaaladoodu aada ayay weliidataa sida saraakiisha caafimaadka ay sheegeen dadka dhintay waxaa ku jirtay haweeney da aheed sida uu sheegay ama ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta waxaana magaceeda lagu soo koobay magda cubayd oo ay sheegeen maamulka cisbitaalka jinin ciidamada israa'iil ayaa kordhiyey weerarada ay la bartilmaameysanayaan dadka markaasi muslimiinta falastiiniyiinta ah ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto guud ahaan warkiis waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan khiyaartana dhegeysataa isaak waanageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel